banaanbaxan walaa hadda marka hore aad baad umahadsan tahay banaanbaxan waxaa iga soo horjeeday cali khaliif oo xalay xilli dambe magaalada dhumasho kusoo galay ayaa dadku ku waaberiftay subaxnimadii inuu sabaqa la yidhaha cabdi cabdigurey balaati soo degay marka saaka subaxii horeba xilligii toddobadii ilaa sideeddii waa banaan banaanbax weyn baa magaalada ka bilowday banaanbaxa taayiro badan baa lagu gubay wamuddadii main roogka ahayd ee magaalada dhex mari jirtay arrintaana waxaa lagaga soo horjeestay cali khaliif oo si dhuumashaa magaalada kusoo galay horena loogu diiday inuu magaalada soo galo markii arrintaa la ogaaday ayaa banaanbuxu bilowday waxaa lagaga soo horjeedaana waxa weeyaan cali khaliif heshiiskii qarsoodiga ahaa ee uu la galay maamulka soomaaligeedka ee la magac baxay somaliland oo heshiis qarsoodiya kula galay taasaa dadka magaalada iyo dadweynaha iyo dhammaan garaadada gobolada sool sanaag iyo cayn ay hore ugaga soo horjeesteen maantana kaga soo horjeedaan oo lagaga banaanbaxay magaalada buuhood waayahay adigu wasiirkii hore arrimaha gudaha khaatimo oo iscasilay baad ahayd waxaan igu maqaalaa inaad tahay shaksigii hogaaminayay banaanbaxan marka laga yimaado wadahadalka khaatimo ee la gashay somaliland maxaa kale oo cali khaliif loogu diiday inuu buuhood la yimaado oo horeyba ugu sugnaa
banaanbaxan horta dadweynaha abaabulay guuta koowaad baa abaabushay anugu shaksi ahaan uma abaabulin marka waxaa arrinta cali khaliif keligii maahae ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii intii maamulkaa la dhisay rag badan oo u ololeynayay baa jira ninkii ugu horreeyey arrintan bilaabay ee somalilan wax ka noqda waxaa la odhan jiray injineer maxamed cali mire magaaladan waa laga saaray waxaa ku xigay nin la yidhaahdo la yidhaahdo waxaa ku jira qaybaa ku xigay maxamed aadan qaybe waxaa ku xigay nin la yidhahdo raaf waxaa ku xigay xagla toosiyo u dambeeyey ninaan magaaladan laga saarin oo aan arrintan lagaga soo horjeesanin ma jirto marka waxaani wax cusub maaha oo ogu waa cali khaliif keliya loogu talagalay waa wax qof allo qofkii somaliland u galaa ama heshiis la gala lagaga soo horjeedo taasina taas ayay xambaarsan tahay in cali khaliif laga soo horjeesto magaaladana banaanbax laga sameeyo horeyna waa tii looga diiday inuu eerboortka magaaladan ka baxo marka nin alla ninkii somaliland u adeegaya ama ama kula socda qorshaha qarsoodiga ah ee soomaaliya lagu kala goynayo oo magaaladani si toosay uga soo horjeedaa wax loo qarinayana maaha
waayahay waxaa igu maqalaa soo gaaray in dhaawacyo ay jiraan ka dhashay banaanbaxan iyo iska hor istaagga cali khaliif la hordhigay magaaladu sidee bay haatan xaaladeedu tahay dhaawacyadiise waa sidee xaalkoodu
magaalada xaaladeeda xiisadeeda aad bay ukacsan tahay weli dadku wadooda weyn ee main roadka ay magaaladay marayaan labada qof ee laleeyahay waa dhaawacmeen anigu weli maan arag laakiin waa dhaawac fudud baa laygu yidhi sidaan maqlay laba qof oo dhaawac fududa ayaa arrintaa ka dhashay laakiin weli magaalada daayiradiina way gubanayaan xiisadeeduna weli way kacsanta waayahay xilli abaaraa lagu jiraa dadkiina ay u baahan yihiin in gurmad loo sameeyo oo la badbaadiyo magaaladu miyay xamili ka dhaa iyo dadweynuhu xilligan abaarta ah banaanbaxyo in siyaasi laga soo horjeesto
wallaahi waa arrinaa runtii aada u adag run ahaantii arrintaana waxaa ka mas-uula wixii maamulka somaliland ushaqaynaya iyo wixii ka imanaya ee dadku maanta dib ma rabaan culays bayna ku tahay aada iyo aada u badan waxa ay ka faa'iidaysanayaan maamulka somaliland iyo cidda ushaqaysa ushaqaynaysaana waa abaaraha dhulka ka jira iyo dadka kala filiqsan ee maanta aada u jilicsan horena umay soo geli jirin haddana waxa ay ku kalifay inay arrimahan oo kale ay ka faa'iidaystaan waa jireeca dadka iyo abaaraha dhulka ka jira ugu dambeyntii cali khaliif gallayr ma ku sugan yahay buuhoodle
ha cali khaliif hadda wuxuu ku sugan yahay hogaal la yidhaahdo cabdigurey balaadsa xalay saddexdii iyo barkii buuna soo galay taasi waa xaqiiq weeyaan waana ta laga banaanbaxayo hudheelka iyo hareerihiisii baana banaanbaxa hadda ka socda waxaa lagu diidan yahayna dee shaksi shaksinimo maaha waa nin dadka u dhashay dalkana u dhashay waxaa lagu diidan yahay waa mabda u xambaarsan yahay ee maamulka soomalidiidka ah ee somaliland la yidhaha ugu soo xambaaray taasaa lagu diidan yahay lagagana soo horjeedaa mid lagu raacayana maaha waa mid arrin loona baahan yahay in dadka waxgaradka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo nin garboodkuba ay si toosa uga hadlaan sidii ay horeba ugu diideen ee ay ay somalilan uga soo horjeesteen waayahay ugu dambeyntii waxaa tahay siyaasiyiinta gobolka cayn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool gobolkaasi iyo degmada buuhoodle eearrimahan siyaasadeed ku aadan
wallahi buuhoodle arrintan dee maanta caaliqa is xambaarsan yahay horey xabad ugu gashay dad badan baa ku dhintay agoomihii somalilan ay ku dishay dagaalkii kalshaale ayaa magaalada ka buuxa wax maanta dadka gobolka cayn degan loo sheegayo cusubi ma jirto waa waxaynu hore u diidnay waa waxaynu habadda aynu wiilashaynu usiisanay maanta markaa wax somalilan hadal kaga helayso ama cali khaliif uu maanta ka dhaadhicin karayo cusub oo u wadaa ma jirto somalilan sidii aanu hore ugu diidnay ee aanu xabadda ugaga hortagnay baanu iyaga iyo wixii fekerkeedaba aaminsanba loogaga hortegayaa marka isaga wax cusub maaha somalilan dalkan inay kala jarkartaa annana inaanu dalkan isku haynaan rabnaa maaha midaanu ninna u daba fadhiisanayno waxaanu somalilan xabadda aanu kaga diidnay ee aanu kagala hortagnay ninna hadal lagaga dhaadhicin maayo inuu yidhaahdo dalka hala kala gooyo ama somalilan baa waxa laysu yahay somalilan wax soomaalinimo ka sokayso oo aanu isu nahay ma jirto wax waqooyi la yidhaahdaa oo dadka qaarka wax magaradkaa lagu maxaasadoo la yidhaha waqooyi baa laysku yahay baa jirta waqooyi lama nihin somalilan protectorate baanu la ahayn wax soomaali ka sokeeya oo aanu isu nahay ma jirto miiska soomaaliyeed baanu isu iman karnaa wax kaloo aanu isku raaci karnaa ma jirto ninkii fekerkaa wadaana waa nin habeen gudayaan leeyahay